haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo london kusoo diyaariyey
kulanti wanaagsan ilkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida microfoonka markii uu madaxweynaha soomaaliya ku jiray ololihii doorashada ee madaxtinimada waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa inuu xooga saari doono soomaaliya oo heshiis ah caalamkana la heshiis ah labaataneeyo waddan ayuu booqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo intii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya bishii may shan iyo tobankeedii sanadkii labada kun iyo laba iyo labaatanka barnaamijka martida microfoonka waxaa marti inoogu ah aqoon-yahan daahir salaad xasan oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah kuna sugan magaalada minneabolis marka hore daahir kusoo dhowow barnaamijka martida microfonka bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waad mahadsan tahay walaal cabdixafiid waa tahay mudane daahir madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu ololaha ku jiray iyo marar badan oo dambe waxa uu sheegay in siyaasaddiisa waxyaabaha kowda ka ah ee uu ahamiyadda siin doono ay ka mid yihiin inuu hirgeliyo mabda ah soomaaliya oo heshiis ah adduunkana heshiis la ah lix bilood kadib maxaa yoolkaas uga hirgalay ayaad isleedahay bismillaah waad mahadsan tahay walaal arrinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud waxaa uga hirgalay in aan la koobi karin runtii oo horumar ah oo dhinaca soomaalida dhexdeeda heshiisiin hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd caalamka oo ay ugu horeeyeen kuwa gobolka nala degan oo dariskeena waxa weeye aad iyo aad wax loo aan qiyaasi karin oo maanta tilmaan run ah soomaaliya ku noqotay oo uu horseeday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa weeye la dagaalanka nimankan khawaarijta runtiina meelka maantay hadalhaynta ugu badan gobolka central africa ha noqoto west africa ha noqoto meel kasta oo khawaarij joogto waxaa laga hadlayaa qaabkii iyo habkii soomaaliya ay ku hirgelisay inay la dagaalanto argagixisada waa tahay tan tan soomaaliya oo caalamka heshiis la ah iyo soomaali heshiis ah bal mid iyo laba nooga tilmaan hadda ugu dambaysa walaal tan ugu dambaysaan kasoo qabanaya oo ah golihii wadatashiga qaranka oo laga furay magaalada muqdisho oo soo dhammaaday guul iyo wanaagna kusoo dhammaaday runtiina qodob iyo labo dowlad goboleed ay diidi kartahay wuu jiraya waana jiraya waxyaalo processoo loo marayo oo laga wada hadlayo fadhiga loo badinayo wadahadalkana loo badinayo way jiraysaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay madaxdii dowlad goboleedyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladdii dhexe ee federaalka soomaaliya maantay waxay ku heshiiyeen qodobo aad og tahay oo aan ogahay meydiyuhu inay haystaan waana guul aan innaba la soo koobi karin marka la barbar dhigo la barbar dhigo waa tahay qaabka uu u galay madaxweyne doctor xasan hawshaas ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ee iskuwadka ah ama isbarbar socda qaabkaas ma kula habboon yahay ayaad is leedahay waa aad buu iila habboon yahay xaqiiqduna waxa weeye haddaad mar mashruuc ama project oo arrinta hadda aan ka hadlayno nabadaynta iyo dib u heshiisiinta soomaali heshiisa adduunka la heshiisa waa assuch waa project weyn oo aan caadi ahayn waxa weye waxaad u baahan tahay planning iyo executionk intaasna waxay ku xiranyihin intaasna qorshe qorshe in la qorsheeyo waktina ku xiran marka waktiga arrintan halka aan ka doonaya waa tan waktiga ayaa muhiima kana dhigay muhiim inay isbarbar socdaan oon midba meel marna lagu sugan waktigaa xadidan arrimaha
waa tahay tan soomaalida gudaheeda haddaynu usoo noqonno baydhabo oo kale dagaal ayaa ka dhacay shirkii aad iminka ka dhawaajisay ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliyana madaxweynihii maamul goboleedkaasi wuu joogay ahamiyad intee layd ayay ahayd in dowladda dhexe ay siiso arrinkaas ahamiyad weyn ayay siinaysaa dowladda dhexe eesoma dowladda dhexe soomaaliya eearrinta meel kasta oo ay shaqaaqa ka dhacdo ama dhib ka dhaco ummadda soomaaliyeedna dhib way ka soo daashay dhibaato way ka soo daashay mushkilad horlena in laysku horseedo ma fiicna waxa fiican nabadda iyo wanaagga in broseska codka iyo doorashada lagu kala baxo oo dowladduna way siisay laakiin waktiga xaadirka waxaa yani hor mood u ah arrintaas xasilinteediiyo ka ka ka ka wanaag keenideeda dowladda dhexe oo uu hogaaminayo waktiga xaadirka guddoomiyaha golaha dhexe ee baarlamaanka madoobe oo taasna loogu ixtiraamayo dhinacyo walba dhinac walba oo ay taaban karto halkaasna waxaad ka arkaysaa in dowladdii federaalka ahaa ay arrinta qaaday oo gacanta kula jirto gacanta kula jirto in a sense wanaag gacanta ugula jirto waa hagaag dadka soomaaliyeed dhibaato badan oo ballaaran ayaa soo kala gaadhay dagaaladii iyo wixii ka dambeeyey marka miyaanay ahayn in madaxweynuhu xoogga saaro dib hoshiisiinta soomaalida dhexdeeda waa runta xoogga in la saaro way tahay xooggii la saarayana wuu socda broseskiisaa socda waxaa socda gobol walba waad xusuusataa madaxweynuhu inta aan ka ahayn dowlad goboleedka jubbaland wuu wada tegey log buu mariyey wuu u wada safray wuu la fariistay madaxdii dowlad goboleedka wuu la fariistay wuu la tashtay talaa laysweydaarsaday waa laysdhegaystay nabadda hadda waktiga xaadirka waxa ugu weyn oo muhiimadda oo la saarayo soomaali oo dhan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu horeeyo waxa weeye in nabadii dhabtahay dalka lagu soo dabaalo waa tahay safiir daahir haddii aynu usoo noqono dhinaca dibadda labaataneeyo dal ayuu madaxweynuhu booqday bal mid ama laba nooga sheeg guulaha uu ka soo hooyey dhinaca heshiiska iyo wanaajinta cilaaqaadka dalalkaasuu booqday dalalka uu booqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa weeye waxay u kala qaybsamaan qaarna waa caalamka guud qaarna waa gobolkii iyo gudihii iyo ii sheeg deriskii madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu booqday dowladda waddanka kenya waan ognahay waxa naga dhexeeya wanaagga iyo iyo soomaalida labada dhinac degan ee dhaqaalaha iyo waxtarka iskule heshiis rasmiya iyo waxaana ishelay xaqiiqdu markay tahay waxaa ishelaba labadii dowladoodoo markaa madaxweyneho markaa la doortay inay isla bilaabaan wanaag ka dhaca geeska africa labo madaxweynuhu madaxweynuhu ethoobiyu tegey ethoobiyu tegey wuxuu la soo yeeshay shirar wanaag waxaana ka dhacay runtii heshiiso aad iyo aad maaragtay u saameeya dadweynaha gobolka oo dhan wuxuu tegey madaxweynuhu masar qaahira waa xiriir taariikhiya oo wanaagsan ayaa naga dhexeeya marka soomaali maanta waxay bilowday oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud runtii u bilaabay waxa wey dheelitir siyaasadeed oo dheelitirwaa tahay daahir dalalka uu tilmaamay uu booqday waynu isla fahansanay laakiin waxaan rabay inaad waxyaabaha lagu soo heshiiyey inaad qodob ama laba iga sheegto kenya ayaad carabka ku dhufatay haddii aynu tusaale ahaan kenya soo qaadano dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin inuu madaxweynaha iyo dowladdiisan iminka uu hogaaminaya ay u dabceen dalka kenya qaadkii ayaa la fasaxay laakiin kenya dhinaceedii sidii aan la rabay aanay weli samaynin tusaale ahaan haddaynu usoo qaadano isu socodka labada dhinac fududaynta fiisaha dalkugalka ee dalkugalka ee dadka weliba sita basaboorka caadiga ah iyo tusaale ahaan haddii aynu soo qaadano imaaraadka oo aad moodo in maamul goboleedyada qaarkood ay iminka uu aada ugu soo degdegayo maxay kula tahay saad u aragtaa
runtii dowladda kenya heshiisyada laga galay waxaa ugu badan oo ugu weyn in marka ugu horeysa calaaqaadka iyo xiriirkii waxaa ka jiray xiisad runa ayaa ka jirtay intii uusan iman madaxweyne xasan sheekh maxamuud in horta ba la dabciyo caadi laga dhigo caadina lagu noqdo arrintaas waxay fasaxday sidaad hadda u sheegtay arrimihii ganacsiga jaadka keliya maaha jaadku in la mamnuuco aad bay u fiicnaan lahayd wadadeeda loo maraya broceskeeda loo maraya wakti bay qaadanaysaa waana in xoogga la saaro laakiin ganacsiga iyo isku socodka in dib loo furo ha way jirtaa dhibaatooyin yaryar oo dhinaca fiisaha ka socda arrintaasuna runtii marmarka qaarkood waxay dowladda kenya anoo anoo anoo halkan og yani oo ku socsocday yani tegay kenya dhowr jeer intaan waddanka gudihiisa ka shaqaynay in maanta nabadgelyadii hubinta nabadgelyadu maanta gobolka waxay u tahay wax aan qof caadiyi yani sheegi karta waxa weeye soomaali waa wada soconnaa yes laakiin waxaan kuu sheegaya waxaa nala socda oo barbarkeenna ku taagan mid waxna qarxinaya waxna dilaya waxna dhibaataynaya ayaa kursiga kugu xiga fadhiya arrintaas waxay u baahan tahay marka dowladdii kenya iyo dowladdii soomaaliya oo inta iskaashada system dhisa waxayna ka bilaabanaysaa dib waxay ugu soo noqonaysaa ka xoraynta khawaarijta dalka haddaan ku daro dowladda imaaraadka xoogaa soomaaliya taariikh xiriir taariikhi oo sida masar mid la egoo kalaa ka dhexeeya laba laba shacaboo walaalaa wey laba dowladoodoo walaalaa wey xoogaa yar garabkaa la geliyey intii ka horreysay xasan sheekh maxamuud xukuumaddiisa waxaa dib loo furay xiriirkii iyo wanaaggii iyo iyo iskaashigii labada dowladood kala dhexeeyey hadday dowlad goboleed xiriir kala dhexeeyana wax dhibahoo weyn ma jiraan meel kasta oo horumarka soomaaliya dad soomaaliya lagu horumarinayo madaxweynaha iyo dowladda federaalka way soo way soo dhaweynayaan waxaan kaloo raacin lahaa in tegitaankii madaxweynuhu uu dhowr goor tegey waddanka eritrey isagoo martuu ahaa madaxweynaha eritrey afawerk oo uu soo booqday ciidankii muddada meesha lagu tababaray oo mugdi weyn ku jiray intii ka horreysay waktiga xukuumaddii xukuumaddii xasan sheekh maxamuud waxa weeye in uu dhalinyaradii mid intuu ka gaari kara gacan qaaday la sheekaysay si hoose iyo si koraba qaybtii ugu horreysana maanta ilaahay mahadiis inay ku soo laabteenba dalkii oo ay ka howlgelayaan waa hagaag ugu dambayntii daahir haddii aynu eegno soomaaliya iyo somaliland ma habboonayd in madaxweyne doctor xasan uu xoogga saaro in la bilaabo wadahadallo wax ku ool ah oo iminka laga wada xaajoodo waxyaabaha labada dhinac masiirka u ah waa sax hadalkaasu waa run arrintaasu waa arrin jirta iga rumayso wadahadalladu qaabo badan oo ay u bilowdaanaa jira marka hore in qodxaha iyo waxa jira oo waktigii ka horreeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud aasaasmay ama meesha wadada waddooyinka yillay in laga qaado markaa kadibna jawigu markuu hagaago in laysku yimaado wadahadal rasmiya oo walaaltinima laysku garaabayo aan wax laysku diidanayn wax laysla leeyahay waxna laysla qabsan karo waxna laysku wanaajin karo in la helo inuu jiro waxaan tilmaamayaa oo keliya madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne biixi way is arkeen waxay isku arkeen ninka la yidhaahdo ii sheeg meesha la yidhahdo jabuuti dabcan wadahadallaa jira ma ahan salaantuun xafladdii iyo xurmaddii meesha la isugu yimi laakiin wadahadalla hoosaa jira wayna bilaaban doonaan waana sidaan kuu sheegay marka waddada la xaaro oo gogosha ay rasmi u noqoto inay wadahadalladaasi bilowdaan ayay bilaabanaysaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane daahir salaad xasan waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay mudane cabdixafiid intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfonka marti waxaa inoogu ahaa aqoon-yahan daahir salaad xasan oo bartay cilaaqaaska caalamiga ah anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa barnaamijkana soo jeedinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinayey barnaamijkaasi martida microfoonka oo kusoo diyaariyey magaalada london